أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في الحلق وحو فصل يهي حيرشدة يا أحكامتيسي hore waxaan u soo qaadanay xiirashadu inuu ka mid yahay arkaanta xajka iyo cumrada xajka arkaantiisana wuu ka mid ahaa cumrada arkaanteedana wuu ka mid ahaa xalqiga marka xalqiga maxaa loola jeedaa iyo qaabka loo xiiranayo iyo xiirashadu waxa ay ku ansixi karto wa aqalulxalqi xiirashada midda ugu yaraanta badan isaalatu halaati shacaraatin saddex tin zuulintoodii wey ugu yaraan wuxuu ku leehy sheekha qofka marka la dhihi karo xaajigii wuu xiirtay ama qofkii cumraysanayey wuu xiirtay marka la dhihi karo ugu yaraan saddex tin waa inuu madaxiisa ka zuuliyo saddexdaa tin habkuu doonaba ha ku zuuliyo nadfan aw xalqan ama ha xiiro ama gacantiisa ha ku kidfo oo isagu heeska jarjaro noocuu doona ha ku zuuliyo laakiin ugu yaraan saddex tin waa inuu madaxiisa ka zuuliyo marka la dhihi karo xaajigaasi wuu xirtay ama qofkii cumrada samaynayey wuu xirtay wa yundabu waxaa la sunneeyaa taakhiiruhu taakhiiru اlxalqi xirashada dibdhigitaankeedii ayaa la sunnay bacda ramyi jamrati اlcaqaba buurta la yidhaaho jamrat اlcaqaba tuurashadeedii ka bacdi in dib loo dhigo xiirashada ayaa la sunnay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala jamrat اlcaqaba waxaa la tuurtaa subaxa tobanaad waa subaxa ciidda subaxa ciidda ayaa buurtan la yidhaaho jamrat اlcaqaba waxaa lagu tuurtaa toddoba dhagax toddobadaa dhagax markaad buurta aada ku dhufatid ka bacdi in xiirashada la sameeyo sidaasaa fadli badan halkaa marka maxaad ka fahmi buurtaa intaadan tuuran xiirashada waad hormarin kartaa haddaad doontana dhagax tuurka hormari haddaad doontana xiirashada hormari laakiin yaa kuu fadli badan waa in markaad tuurashada soo samayso ka bacdi madaxa aad xiiratid haweenkuna ay gaabsadaan sida fadliga badan sidaasu liannahu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maalintaa ciidda ah ee yowmu naxri acmaasha la samaynayo xaajigu uu samaynayo in badan oo nabiga laga weydiiyey salى اllahu عalayhi wasalam dawaafka xiirashada dhagax tuurka jamrat اlcaqaba saxaabiyaa u yimid nabigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu rasuulka ilaahayow ramaytu qabla an axliq intaanan xiiran ayaan tuurtay nebigu salى اllahu عalayh wasalam falaa xaraj dhib ma lahan mid kalea u yimid wuxuu yidhi xalaqtu qabla an armi yacni xiirashadii aan hormariyey tuurashadiina dib aan u dhigay mid kale wuxuu yidhi dawaafkiiyaan hormariyey xiirashadiina dib aan u dhigay falaa xaraj acmaashaa nabiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam mar walba wuxuu dhahayey wax culaysa ma lahan idan marka dawaafka dawaaful ifaadaha iyo xiirashada iyo buurta caqabo tuurashadeeda saddexdaa camal kii aada doonto ayaad hormarin karta laakiin sida fadliga badan waa in dhagax tuurka la hormariyo xiirashada lagu xijiyo dawaafkana lagu dabamariyo sida fiican sidaas wayundabu waxaa la sunneeyaa taakhiiruhu taakhiiru اlxalqi xiirashada dibdhigiddeedaa la sunneeyaa bacda ramyi jamrati اlcaqaba buurta la yidhaaho jamrat اlcaqaba tuurashadeeda ka bacdi in la dibdhigo ayaa la sunneeya walibtidaau ku bilaabiddiina waa la sunneeyaahoo bilyamiini dhinaca midigta ah in xiirashada laga bilaabo yacni madaxa dhinaca midigta ah ayaa loola jeeda madaxa dhinaciisa midigta ah in xiirashada lagu bilaabo ayaa sunno ah markuu dhinaca midigta xiiro ka bacdi bidixda ka bacdi ha xiiro waa sidii habkii uu nabigu samayn jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa istiqbaalu lqiblati wayundabu waxaa la sunneeyaa istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideediina waa la sunneeyaa markaad xiiranayso qiblada inaad u jeesato ilaa cibaado weeye waxan xiirasho iska dabiiciya ma ahane waa xiirasho cibaado ah xiirasho cibaadaha waxaad gudanayso waa ruknun min arkaani اlxaj rukni min arkaani اlxaj maadaama aada gudanayso waa cibaadae qiblada ula jeeso sida fadliga badan oo sunnada ah waisticaabu ra'si madaxa kala gaarhsiintiisii ayaa la sunnaynoo xiirashada madaxoo dhan la kala gaarhsiiyo tintoo dhan la xiiro lirajuli ninka ayaa loo sunneeyaa madaxa dhan inuu kala gaarhsiiyo xiirashada yacni tinta madaxa dhammaan inuu wada xiiro waa sunna liannahu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh saddex goor ayuu u duceeyey allahuma arxami almuxalliqiin allahuma arxami almuxalliqiin allahuma arxami almuxalliqiin ilaahu ragga tintooda xiira ilaahu u naxariisuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam saddex goor ayuu ku celceliyey wataqsiiru wayundabu waxaa la sunneeyaa ataqsiiru gaabin lilmar'ati haweeneyda haweeneyda xaajiyadda ah waxaa loo sunneeyaa iyadu inay gaabiso tinto laakiin inay xiirato lama ogola haweeneyda inay iyadu xiirato leanna waa tashwiih lisuuraw waa foolxumayn muuqaalkeedii tashwiih ay ku samaynayso marka sharcigu ma ogola in haweeneydu tashwiih iyo muuqaalkeeda inay xumayso inay isku samayso sharcigu ma ogola leannahu xadiis abu daawuud ayaa wuxuu ku soo arooray laysa cala annisaa'i xalqun inamaa hunna inamaa calayhinna ataqsiir nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laysa cala annisaa'i dumarka dushooda xalqun xiirasho ma ahan inamaa calayhinna taqsiiru dumarka waxaa dushooda ahuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam gaabin inay tinta gaabiyaan ayaa laga dooni mooye iyaga looma ogola inay tintii xirtaan faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saaro fii waajibaati alxaji xajka waajibaadkiisii ayuu u fasal yahay arkaantii ayaan soo barannay arkaanu lxaj ayaan soo barannay halkan waxaanu ka baranaynaa waajibaadka xajku maxay yihiin imisay ka kooban yihiin waajibaadka xajku waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisii sitatun lix wey waajibaadka xajku uu ka kooban yahay waa lix qaybood horena waxaan uga soo hadalnay farqiga u dhexeeya rugniga iyo waajibka hore waan usoo qaadanay rugnigu waxaa weeye maa laa yujbaru bidamin waa waxaan dhiib dhiig lagu kabi karin waajibkana waxaa weeye maa yujbaru bidamin waa wixii qofku hadduu isaga tago uu dhiig ku kabi karo ama uu dhiig ku buuxin karo marka sheekhu wuxuu ku yidhi waajibaadka xajku lix shay almabiitu hoyaadu bimusdelifa fii musdelifa in lagu hoydo waa habeenka tobanaad habeenka tobanaad waa habeenka ciiddu soo gelaysee habeenka tobanaad waa inuu xaajigu joogo musdelife meesha la yidhaha halkaa inuu joogo wa huwa mabiidka musdelifo ulajeeddada laga leeyahay an yakuuna xaajigu waa inuu ahaado saacatan qadra saaca hal saac qadarkiis saacaddaas oo min annisfi ee niska ka mida niskaasoo athaani ee labaad fiiha fii musdelifa musdelifo dhexdeeda waa inuu hal saac qadarkeeda waa inuu ahaado musdelifo dhexdeeda haddii hal saac maxaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi sheekhu waajibkan markuu ka dhacayo xaajiga oo musdelifuu ku hoyan waa waajib laleeyahay waa inuu hal saac oo niska dambe habeenka niska lixda saac oo dambe hal saac oo ka mida waa inuu musdelifo joogo dee hal saac marka waxaa loola jeedaa mar walbaba inuu saacaddii fiiriyo xaajigu yidhaaho hal saac ma joogtay maya ma joogin shan daqiiqa kuu dhiman sidaasaa loola jeedaa saacaddan aanu naqaano miya waxa kutubtu ay sheegayaan ma saacaddan innagu aan wax ku xisaabannaa mise waa saacad kale culimmada fuqahada waxay leeyihiin saacatan ulajeeddada laga leeyahay saacaddan inaga noo xiran ma aha waxa wax lagu cabirayo maxaa loola jeedaa waa miqdaar min azaman walow kaana laxda waaxida waa qadar uun zamanka ka mida inuu meesha joogo niska labaad habeenka ciiddu soo gelayso walow ilbiriqsiyaalba allah ka dhigo ma ahan inaad xisaabsanaysid yacni halka saaco annaga noo xiran ood leedaha shan daqiiqa ii dhimanayo waxba waa inaan meeshii joogo ugu yaraan inta waajibku kaaga dhacayo waxaa loola jeedaa miqdaar min azaman qadar zamanka ka mida niska labaad lixda saacoo dambe inaad musdelifo joogto walow laxdatan waaxida ilbiriqsiba allah ka dhigo wax uun meesha joog niska labaad niska labaad habeenka ka mida wa huwa mabiidka la sheegayo an yakuuna waa inuu ahaado xaajigu saacatan saacad waa inuu ahaado walow laxda ilbiriqsiba allah ka dhigo saacaddaasoo mina nisfi niska ka mida niskaasoo athaani labaad fiiha fii musdelifa musdelifo dhexdeeda waa inuu niska labaad laga bilaabo walow ilbiriqsiyaalba allah ka dhigee waa inuu meesha joogo intaas waajibka waa uga dhacay laakiin sida saxdaa sunnada maxay tahay sida fadliga badan ilaa subaxii laga gaaro meesha in laysaga ducaysto sida fadliga badan ilaa waagu uu ka baryayo meesha iska joog sida khayrka badan ee sunnada nebiga salى اllahu عalayh wasalam waafaqsan sidaas wa walaa yajibu mabiidku kuma waajibo hoyaadka musdelifa kuma waajibo calaa man shaksi korkiisa kuma waajibo shaksigaasoo lahu shaksiga cudrun cudurdaar uu u sugnaaday qofkii cudurdaar iska leh mabiidka musdelifo sheekhu wuxuu yidhi waajib kuma ahan maxaa cudurdaarka loola jeedaa cudurdaarka waxaa ka mid a siqaayat اlxaaj waxaa ka mid a marad waxaa ka mid a tamriid اlmarda intaasoo dhan waxay ka mid tahay alacdaar alatii tusqidu almabiita bimusdelifa walmabiita biminan mabiidka minanna waa isku xugum acdaartaas way ridi karta yacnii acdaartaa ulajeedada laga leeyahay waxaa wey qofkii wuu xanuunsan yahay meeshan maba joogi karaba wuu xanuunsan yahay xanuunaa ku dhegan inuu hoteelkii iyo meelaha isbitaal loo qaado mooye ma hoyaadkan iyo kama bixi karo qofku hadduu xanuunsan yahay mabiidkani wuu ka dhacay hoyaadka musdelifa wuu ka dhacay waxaa kaloo kan la mida tamriid اlmarda adiga ma xanuunsanaysid laakiin qof xanuunsanayaad saacidi yacni qof waayeel ah aabbaha hooyada waalidka qof saaxiibkaa qaraabo ah ayaa meeshii ku xanuunsaday cid kaloo garab istaagto oo saacidana ma haysto adiga mooye mabiidkii adigana wuu kaa dhacay qofkii xanuunsanayana wuu ka dhacay isagana lagama rabo waxaa kaloo la mida dadka loo yaqaano suqaat ulxaaji oo xujayda yacni biyaha iyo siinaya ama daaweynaya oo xaajigii musdelifo joogay iyo xaajigii maaragtaahay soo daahay oo gadaal soo socday dadkii daaweynayey oo marba horay u orordayey iyagana acmaashii xajka iyagoo wata ayaa waxaa ka dhacaya mabiidkii musdelifa maadaama xujaydii ay daaweynayaan iyagu hal meel hadday joogaan o ay ku sugnaadaan waxa weye xujay kale ayaa dayacmaysa marka qofkii cudurdaar weyn oo noocaasa qofkii iskale mabiidku wuu ka dhacaa musdelifa wa ramyu jamrati alcaqaba waajibka labaad wa ramyu jamrati alcaqaba buurta la yidhaaho jamratulcaqaba tuurashadeedii sabcan toddoba goor buurtaa la tuurto waajibaadka xajka waxaa ka mid a buurta la yidhaaho jamratulcaqaba waa maalinta ciidda subaxa ciidaad subaxa ciidaad waa in la tuurto buurta la yidhaaho jamratulcaqaba toddoba dhagax waa inuu buurtaa ku dhufto ou ku tuuro wa ramyu ljamaraati buuraha tuurashadoodii buurahaasoo ahalaati ee saddexda ah ayaama atashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaaho buuraha saddexdaa waa inuu tuurto kulla waaxidatin buur kasta sabcan toddoba goor waa inuu ku tuurto maalmahan in badan waan soo qaadanay ayaamu tashriiq ulajeeddada laga leeyahay waa saddexda maalmood oo maalinta ciidda ka dambaysa saddexda maalmood oo maalinta ciidda ka dambaysa kob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad saddexdaa maalmood mar walba waxaa lagaa dooni maalin walba inaad saddexda buur isku martid maalintii tobanaadna hal buur bis ayaa waajibkaa inaad tuurato maalintii tobanaad oo ciidda hal buur ayaad waxaad ku dhufanaya toddoba dhagax saddexda maalmoodoo ayaamu tashriiqa loo yaqaano kob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaadna maalin walba saddex buur ayaad waxaad ku dhufanee buur walba toddoba dhagax buur walba toddoba dhagax ayaad ku dhufanee markaa kob iyo labaatan dhagaxa lagaa rabaa subax walba maalin kasta oo ayaamu tashriiq kob iyo labaatan dhagax tan toddoba toddoba toddoba kob iyo labaatan dhagax ayaa maalin walba lagaa doonaya waa saddexda maalmood oo ayaamu tashriiqa ah wa ramyu ljamaraati buuraha tuurashadoodii buurahaasoo ahalaati ee saddexda ah ayaama atashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa ah saddexdaa buurood la tuurto kulla waaxidatin buur kasta sabcan toddoba dhagax ayuu buur walba ku tuuri marka buurahan saddexdaa ee saddexda maalmood buur walba toddoba dhagax lagu dhufanayo maalin kasta goorma wey dhagax turkaas goormuu kala waxaa weeye maalinta kob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad maalin walba duhurka bacda zawaal waa shardi saddexda maalmood ayaamu tashriiqa dhagax tuurkiisu waxaa shardiya duhurkii in la gaaro adigoon duhurkii la gaarin haddaad iska tuuratid xujayda qaara iska tuurta saddexda maalmood ayaamu tashriiqa dhagax tuurkeeda bishardi an yakuuna bacda zawaal waa inuu bacda zawaal noqdo hujada qaar waxay samaynayaan meeshii ilaa waa lagu daaliyo waa lagu caajisi oo waa lagu rafaadi wax meesha loo soo doontaba haddii waa daalkaas daala loo soo doontay iyo rafaado ilaahay ridihiisa iyo ilaahay raxmaddiisa lagu gaarayo marka waxay leeyihin ilaa duhurkii meesha ma sugi karnee waa iska boogsiinaynaao salaadda subax haddaan tuuranaba salaadda subax haddaan tukanaba waa iska tuuranaynaa ما أنصحي لأنه حديث إمام مسلم صحيح وكورنا من حديث عبد الله بن عمر كنا نتحين الزوال عبد الله بن عمر وحوير الزوال كان سوق جرن فحديث إمام مسلم صحيح وكورنا زوال كان أيان سوق جرن زوال كان الظهر كان marka duhurka in la gaaro shardi wa mabitu layaaliha layaali الايام الثلاث maalmaha ayaamu tashriiqa habeenadoodii habeenadaas ku hoyashadoodii habeenadaas athalaati ee saddexda ah waa inuu hoydo oo habeenadaas xaggee ku hoyan isagana yacni wuxuu ku hoyanaa mina saddexda maalmoodoo ayaamu tashriiqa maalin walba saddex buurood waa inuu mid walba toddoba dhagax uu ku dhuftaan mir habeenadoodii maalmaha saddexdaa habeenadoodiina hoyaadkoodi waa waajib maalmaha saddexdaah ayaamu tashriiqa ah habeenadoodii waa saddex habeene waa inuu hoydo xaggee ku hoyanaa mina meesha mina la yidhaha waa inuu ku hoydo wa mabiitu layaaliha layaali اlayaam maalmaha saddexdaa habeenadoodii habeenadaasoo athalaati ee saddexda ahay hoyashadoodii way mina la hoydo aw illeylatayni aw mabiitu leylatayni ama laba habeen hoyashadoodii labadaa habeenoo alawalatayni ee ugu horeeya idaa wakhtigiina laba habeen uu hoydo araada uu doonayo annafra bixid bixidaasoo alawala ugu horeysa fi lyowmi maalinta inuu baxana uu doonayo yowmkaasoo athaani ee labaad masaladan wuxuu ula jeedaa sheekhu saddexdii habeen oo waajibka ahayd in mino lagu hoydo xaajigu wuxuu ku soo gaabsan karaa laba habeen oo kale ah laba habeen oo kale ah ayuu xaajigu ku soo gaabsan karaa hadduu doonayo maalinta labaad inuu iska baxo oo hoteelkiisa iska aado oo minaba uu ka tago maalinta labaad maxaa loola jeedaa yacni maalintii kow iyo tobnaad oo ciidda ka dambeysay maalintii kow iyo tobnaad meesha waa seexday dhagax tuurkeediina wuu sameeyey maalintii labiyo tobnaad habeenkeedii wuu seexday dhagax tuurkiina wuu sameeyey maalintii marka labiyo tobnaad markuu dhagax tuurkii soo sameeyey bacda salaati duhri wuu iska soo bixi karaa makuu iska soo aadi karaa magaalada maka hadduu magaalada maka soo aaday maxaa ka dhacay marka waxaa ka dhacay hoyaadkii maalin habeenkii saddexiyo tobnaad hoyaankeedii iyo maalintii saddexiyo tobnaad dhagax tuurkeedii waa ka dhacay faman tacajala fii yowmayni falaa iثma calayhi waa ka ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala laba maalmood qofkii iska soo degdego laba maalmood ku gaabsada falaa iثma calayhi wax dembiya dushiisa ma saarno haddii marka laba maalmood iyo laba habeen aad ku soo gaabsatid dee wixii waajibkii uu kaa dhacay maalinta saddexaad habeenkii hoyaadkii iyo dhagax tuurkii intaba marka saasuu ula jeedaa sheekh wuxuu ku yidhi aw amase alleylatayni mabiitu leylatayni ama laba habeen hoyaadkoodii ayaa waajiba labadaa habeenoo alawalatayni ee ugu horreeya idaa araada hadduu doonayo annafra tegid tegiddaasoo alawal ugu horreeya fil yowmi maalintii inuu tagana uu doonayo yoomkaasoo athaani labaad yoomka haaniga muxuu ula jeedaa maalinta labiyo tobnaad ayuu rabaa inuu maka iska soo galo maalinta labiyo tobnaad wuxuu rabaa inuu iska soo galo magaalada maka laakiin bishardi maxaa ah maalintaa labiyo tobnaad markaad dhagaxa soo tuuratid oo doonayso inaad maka soo gashid waa inaysan gabalku kuugu dhicin mino dhexdeed haddii laakiin saa isaga daba wareegayso oo boorsan raadsan iyo dharaa iga maqan iyo saaxiibaan sugi iyo xujayada qaar way ku dhacdaahe dharaan sugi iyo waxbaan raadsan iyo saa isaga daba wareegayso gabalku hadduu kuugu dhacna haddii gabalku hadduu kuugu dhacay habeenkaa inaad seexato meeshana waa waajib berri dhagax tuurkeediina waa waajib iska dawareegga hadduu ku galay iska dawareegga hadduu kugu dhacay waalixraamu waajibka shanaad oo waajibaadka xajka ka mida waalixraamu xirashadii wey min almiiqaati miiqaadkii hore aan u soo qaadannay waa in laga soo xirto qolo walba miiqaadaa loo xadeeyey qolo walba marka miiqaadkoodii inay xajka ka soo xirtaan waajib haddii miiqaadkii qofku uusan xaj ka xiran oo maalan wuxuu ka tegayey magaalada muqdisho magaaladii muqdishona kama xiran ilaa waxaan soo marnay inuu qofku beledkiisa uu ka xihan karo waan soo marnay magaaladii muqdishona xajkii kama xihan miiqaadkii loogu talagalay oo yalamlam oo soomaalida loogu talagalana kama xihan inta madiine hormarsaday dulxulayfa markaasna kama xihan toosuu magaalada maka isaga gudbay asoon xihan magaalada makuu ka xirtay marka magaalada maka dhexdeedii uu ka xirtay maxaa ku waajibaya maadaama uu waajib waajibaadkii xajka ka mida uu ka tegey dhiigaa ku waajibaya neef ari ah neef ariga inuu gowraco waajiba wa dawaafu lwadaaci dawaafulwadaaci weye waajibka lixaad waajibka lixaad oo ugu dambeeya waajibaadka xaj ka mida dawaafka la yidhaaho dawaafulwadaac dawaafulwadaacaas yuu waajib ku yahay calaa kulli man araada mufaaraqata maka ilaa masaafati اlqasri muطlaqan qof walba uu doonaya inuu magaalada maka isaga tago meel masaafatu qasri dhan ayuu rabaa inuu aado meel masaafatu qasri dhan maxaa loola jeedaa waa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr meel magaalada maka u jirta ayuu rabaa inuu u baxo marka hore dawaafulwadaac samee xujayda qaar akhdaada ay gelayaan ee khaladaadka ay gelayaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan magaalada makay imanayaan xajkii dhammaysteen xajkii markay dhammaysteen ziyaaradiiyaa u dhiman ziyaaradii nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa u dhimanoo ziyaaradii sooma hormarsan waxay rabaan marka ziyaaradii inay aadaan magaalada madiinatu lmunawara ayay rabaan inay u safraan dawaafulwadaac samayn maayaan marka wuxuu ku leeyahy aw meesha baska laga raacayo basku iska kori bes dawaafulwadaac mara waana laga rabaa dawaafulwadaac magaalada madiinatu lmunawara intee u jirtaa magaalada maka masaafatulqasriyaa laga hadlay oo sagaashan kilomitr imise kilomit shan boqol oo kilomitr afar boqol iyo konton ilaa shan boqol kilomitr ay u jirtaa magaalada madiina ay maka ugu beeganta ay u jirtaa intaasoo kilomitr u safrahay haddana ma samaynayo dawaafkii dawaafulwadaaca ahaa marka khaladaadka la gelayo ayay ka mid tahay dawaafulwadaac wuxuu waajib ku yahay qof walba oo u safraya masaafatulqasri meel dhan u safraya calaa kulli man araada mufaaraqata maka ilaa masaafati alqasri muطlaqan aw ilaa wadanihi wain kaana qariiba aw ilaa wadanihi wain kaana qariiban maxaa loola jeedaa ama wuxuu doonayaa inuu meeshii uu deganaa waddankii uu deganaa inuu u safru doonayo walow masaafatu qasriba yuusan dhammaanin fiir masalada iyadana waa masalo yani mudan in lagu baraarugo walow masaafatu qasriba yaysan dhammaanin deegaankiisiiuu rabaa inuu aado meeshuu deganaa meeshan maxaa soo gelaya dadka ahluljiddaa soo gelaya jiddo dadka degan jidda dadka degan masaafatu qasri horta ma dhammaan meeshan jiddo lagu leeyahay waa toddobaatan iyo shan ilaa siddeetan kilomitr ayay u jirtaa magaalada maka almukarama laakiin qofkii meeshaas deegaan ku ah matalan waxaa jira dad meesha ka shaqaysta oo guryo meesha ijaar ugu jira oo meesha iska deganaa jiro yacni soomaali ahoo meesha degan waxay samaynayaan marka xajkii markuu u dhammaado waxay leeyihiin annagu deegaankeenni aan aadayna hayo deegaankeenni waa xaggee jiddaan degannahay annagu hadda masaafatu qasri ma dhaminoo dawaafadaac naguma laha ay ku leeyihiin dawaafadaac nala kuma lahan maadaama annagu jiddo aan degannahay war hadda sow waddankaagii meesha kuma yaallo meesha deegaankaagii soo ma aha oo deganeed adiga xaruntaadii soo ma aha aada deganeed xarunta aada degan tahay haddaad aadayso shardi ma aha masaafatulqasri inay dhan tahay waa la fahmay soo maha xarunta aada degan tahay maka walow u jirba haddaad doontid toban kilomitr u fiirso magaalada maka u jir haddaad doontid toban kilomitr oo kale ah haddaadba gurigaagii aadayso waa lagaa rabaa masaafatulqasri laakiin fiiri dadka xujayda ah oo qaraabo salaanka u tegayana jidda ma deganaa ayagu jidda dadkii jiddo deganaa oo ka shaqaysanaya ma aha dad waxaa jira qaraabadoodu ay jiddo degan tahay jidday qaraabadoodu degan tahay ama suuq waxay ka adeegtaan baabumaka la yidhaha ama baabushariif suuqyo la yidhahay ka adeegtaan oo aan dhammayn masaafat alqasri aan dhammayn toddobaatan ilaa siddeetan kilomitr ay xujaydu qaarkood ka adeegtaan adeeg waan soo adeeganaya u leeyaha makaanna usoo laabanahay qofka noocaas oo kale ah lagama doonayo dawaafulwadaac leannu isagu meeshu u socdo masaafatulqasrina ma dhamma deegaankiisiina ma aha uu deganaa waa nin musaafir oo miskiin ah oo doonaya baabka yacni suuqaas intuu xoogaa maaragta hadaayaad iyo waxyaalaha diyooyin inuu ka soo iibsado ayuu rabaa kabacdi inuu hoteelkiisii uu ku soo laabto dooni qofkaas marka lagama doonayo dawaaf ulwadaac amaa dadka soomaalida ka shaqaysanaya jiddo iyagu degan markay jiddo aadayaan oo xajku uu u dhammaado ama cumradii u dhammaatay oo jiddo ay ku laabanayaan waa waajib inay dawaaf ulwadaac iyagu ay sameeyaan lanna waxaa masaafatulqasri ma dhama waa sax laakiin waa waddanki meeshii aad deganayd gurigaa ku yilay marka saasuu ula jeedaa sheekh wuxuu ku yidhi aw ilaa wadanihi wa in kaana qariiba ama wuxuu rabaa inuu laabto waddankiisii haba dhowaada hadduu rabo dawaafulwadaacan waxaa laga doonaya qof walba oo waxaanu nidhi masaafatulqasri u safraya ama deegaankiisa u safraya haba ka yaraado masaafatulqasri haddii marka haweenaydu xaa'ida ay tahay gabadhii xaajiyadda ahayd mararka qaarna way dhacdaahe dhiiggiyaa ku dhacay markii xajku u dhammaaday oo la soo baxayey adiigii ku dhacay diyaaraddii waa ka haray haddii tiraa waa rafaad dawaafulwadaac laguma laha haweeneyda xaa'idada ah oo dhiiggaba maragta uu ku dhacay wuu ka dhacay axaadiis badan uu ku sheegay nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ku caddeeyey haweeneyda xaa'idadaa inaan lagu lahayn wax dawaafulwadaaca waxaa la mid a haweeneydii dhashay markii xajku u dhammaaday kabacdi ayay dhashay inay soo baxdana waa rabtaa waana dhashay dawaafulwadaaciina waa u dhiman yahay marba haddii iyaduna nafaso tahay lagama doonayo wax dawaafulwadaaca gabar dhiigga qabta dawaafulwadaac waajib kuma aha faslun aadaakani faasilun mid wax kala saara fii bacdi sunani اlmabiiti wاramyi wa shuruudihi wuxuu u fasal yahay sunani اlmabiit huyaadka sunooyinkiisa qaybo ka mida waramyi dhagax tuurka sunooyinkiisa qaybo ka mida iyo wa shuruudihi shuruudi ramyi iyo dhagax tuurka shuruudiisa wayusanu waxaa la suneeyaa alwuquufu istaag bilmashcari اlxaraam meesha la yidhaaho mashcaru اlxaraam in la istaago bimusdelifata fii musdelifa musdelifo dhexdeeda xaal uu ahaaday mashcaru lxaraam mashcaruulxaraam waa meel ku yaala musdelifa markii carafo laga yimaado oo musdelifo la marayo ayaa waxaa jira meel la yidhaaho mashcaruulxaraam tabeelana ku dhegano waa la calaameeyey masaajid weyn oo loogu magac daray almashcaruulxaraamna meeshuu ku yaalla halkaa marka xaajigu inuu istaago oo uu ku ducaysto oo uu ku tasbiixsado oo adkaarta uu ku akhristo sunnaw faidaa afaltum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam waa meesha ilaahay uu leeyahay markaad ka soo gadoontaan carafo ilaahay xuskiisa ku badiya mashcaruulxaraam mashcaruulxaraam waa meel lagu ducaysto oo barakaysan oo adkaarta lagu badiyo tasbiixda lagu badiyo wa yusanu waxaa la sunneeyaa alwuquufu istaag bilmashcari alxaraam meesha la yihaah meel magaceedu meeshaa in xoogaa la istaagoo lagu ducaysto bimusdelifata fii musdelifa musdelifo dhexdeeda xaal mashcaruulxaraamku ay ku sugan tahay meesha musdelifa ku taallaa wa akhdu xasaa jamrati alcaqaba buurta jamratulcaqaba la yidhaha dhagaxeeda dhagaxaa ka qaadashadiisana waa la sunneeyaahoo minhaa min musdelifa musdelifa in dhagaxda laga aruursado ayaa la sunneeya wuxuu ku leeyay sheekhu waxaa kaloo sunno ah musdelifo ka qaado dhagaxdii aad tuuran lahayd subaxii waa subaxa toonaade subaxa ciid dhagaxdii aad tuuran lahayd meesha musdelifo ka aruurso musdelifaa laga qaataa ama maaragta bacad ku xidhan ama caaggan yaroo bacbaclaha oo meel walba iska daadsan ayaa dhagaxda lagu shubtaa markaasaa qandigaaga lagu ritaa hadhow subaxii markii la gaaro dhagaxda tartiib waa kuu diyaar waa kuu diyaari tartiib ula soo baxo wa qadcu talbiyati talbiyada goynteediina waa la sunneeyaa cinda ibtidaa'i ramyi tuurashada bilowgeeda agteeda ayaa la sunneeyaa talbiyada in la jaro oo la joojiyo muxuu la jeedaa sheekhu hadalkan ulijeedada uu ka leeyahay waxaa weye waxaanu soo qaadannay shicaarka xaajiga qofka xaajigaa astaanta lagu yaqaano waa talbiyada labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika lak talbiyada waa inuu badiyo laakiin sheekhu wuxuu ku yidhi markii dhagax tuurka aad bilaabaysid waa joojinay akhriskii talbiyada waa joojinay waxaad ku bedeli bismi illaahi allaahu akbar hal dhagax markaad tuuraysaba bismi illaahi allaahu akbar dhagaxii labaad bismi illaahi allaahu akbar ee labeyka ma akhrinaysid labeyka ma akhrinaysid wa takbiiru takbiiraa la sunneeyaa maca kulli xasaad dhagax kastoo tuurayso micigiisa takbiirso allaahu akbar wayadkhulu waqtu اlxalqi xiirashada waqtigeedu wuu soo galaa wa waqtu ramyi jamrati اlcaqaba buurta la yidhaha jamrat اlcaqaba dhagax tuurkeeda wakhtigeeduna wuu soo galaa wa dawaafu lifaadati wa waktu dawaafi lifaada dawaafka la yidhaaho dawaafu lifaada wakhtigiisuna waa soo galaa saddexdoodaba waxay soo gelayaan binisfi leylati naxri habeenka leylatu naxri la yidhaha niskiisa ay acmaashaa saddexdaahuba ay soo gelayaan wuxuu la jeedaa sheekha goormaa xiirashada wakhtigeedu bilowdaa xiirashada wakhtigeedu wuxuu bilowdaa wuxuu yidhi sheekhu binisfi leylati naxri waa habeenka tobanaad oo habeenka ciiddu soo gelayso kala bar habeenku markuu isku dhigo lix saaco habeennimo wixii ka dambeeya waxaa bilaabanaya wakhtigii xiirashada waxaa kaloo bilaabanaya wakhtigii dhagax tuurka jamrat اlcaqaba waxaa kaloo bilaabanaya wakhtigii dawaafulifaadaha saddexdaas camal oo dhan waa iska dhammaystiri kartaa lix saaco habeennimo habeenka ciiddu soo gelayso lix saac habeennimo wixii ka dambeeya madaxa waad xiran kartaa dhagax tuurkii jamratulcaqaba waad samayn kartaa dawaafkii maka intaad aadid dawaafulifaadihii waad soo samayn kartaa acmaashaas saddexdaah oo dhan halkaas habeen ay isla soo wada gelayaan marka sida fadliga badan waxaa weeye dadka ducafada in lasii hormariyo habeenkaas ciiddu soo gelayso dadka aan itaalka badnayn oo awoodda aan lahayn haweenka iyo dadka waayeelada iyo caruurta iyo in layska sii hormariyo la yidhaha nisfuleyl wixii ka dambeeya ordaha oo dhagaxa sii tuurta dawaafkana sii sameeya ragga xooggana ay haraan sida sunnada sidaas oo ragga xooggale waxay ku harayaan musdelifa ilaa markaa salaadda subax meesha ay ku tukanayaan iyagu marka intay ciriiriga iyo kama bixi karaane ha layska sii hormariyo sida sunnadaa sida dadka ducafada ah wayabqaa wuu baaqi noqdaa alramyu dhagax tuurka wakhtigiisu ilaa aakhiri tashriiq ilaa maalmaha a la yidhaaho ayaamu tashriiqa aakhirkooda laga gaaro ma kaa tegayo dhagax tuurka maxaa loola jeedaa ulajeedada sheekhu uu ku leeyahay waxaa weye dhagax tuurka ilaa maalmaha saddexdaahe la yidhaaho ayaamu tashriiq aakhirkooda laga gaaro dhagax tuurkii weli waa baaqi wakhtigiisi ma kaa tegayo oo maalan haddii maalintii kobiyi tobnaadka dhagax tuurkii maalintii kobiyi tobnaadka maalan ma adan tuura saddex maalmooda tuurashada la doonayay ayaamu tashriiq maalin walba saddexda buurood in laysku maro maalintii kobiyi tobnaadkii ma adan tuura ma kaa tegayo maxaad samayn kartaa maalintii labiyo tobnaad ayaa maalintan labiyo tobnaad dhagax tuurkeediina waad samayn kartaa kii shalay aadan samayna maanta tuuran kartaa weliba qallo kugu noqon maayo qallo kugu noqon maayo leanna intii ayaamu tashriiq ay socdaan oo dhan wakhtigii dhagax tuurku waa la joogaa intii ayaamu tashriiq ay jiraan o dhan waalxalqu wayabqaa alxalqu xiirashaduna way baaqi noqotaa iyo wa dawaafu dawaafulifaadihii abadan weligood labadan camal maba dhammaadaan intaad nooshahay dunida dunida dusheeda intaad ku nooshahay weligood maba tagaanba labada camal dawaafka la yidhahdo dawaafulifaadaha intaad nooshahay kaa tegi maayo laba bilood ka bacdi samee toban sano ka bacdi same haddaa rabti waa xiirashada iyo dawaafulifaadaha ma kaa tegayaan laakiin hadda mushkiladu waxay ku haystaa adigana haddaad tiraa maalan dawaafulifaadihii waxaa la yidhi sharcigu wuxuu yihi makaa tegaye waktigaa rabta iska samee xaajigu maalan uu iska soo safray dawaafulifaado same maayo yhi laa wakti ma lahan ma iga tegaye waa iska yimid soomaaliya iska yimid magaalada muqdisho iska yimid ayo adigana muxrimaa tahay adna waa xayiranta adigana waad xayiran tahay ogaaw muxrimaa tahay adigana muxrim ayaa tahay oo maxaa muxrim iga dhigay waxaad ka xayirantahay adigiina dee uma dhowaan karti ilaa dawaafilifaadihii xaaskaagii ma taaban karti hala kala xayirnaado wey intaad ka samaynayso toban sanaan dib u dhigi ma tiri adigana toban sano xaaskaagii uma dhowaan karti waa xayiranta acmaashiiyo dhanna xajkii waad soo samaysay ogaaw dawaafilifaadihii yaa kugu dhiman kari dawaafilifaadihii ayaa kugu dhiman adigana muxarimaatulixraam xaaskaagi uma dhawaan karti waad xayiranta adiga ama xageega aadi markaa ku khasban yahay yani qofku mar walbaba inuu acmaasha iska dhammaystiro haddii kale xayirnaashuu geli waa xayiran yahay waalxalqu xalqigii wuu baaqi noqdaa waktigiisii iyo dawaafu dawaafkii abadan weligood weligood waa baaqi noqdaa watusana waxaa la suneeyaa almubaadaratu udegdegid bidawaafi ifaada dawaafka la yihaaho dawaafulifaadaha oo maalinta ciidda la samaynayo dawaafka in la dedejiyo ayaa la suneeyaa bacda ramyi jamrat اlcaqaba buurta la yihaaho jamrat اlcaqaba tuurashadeeda ka bacdi in hore laga dedejiyo dawaafka ayaa sunno ah sida fiican oo fadliga badan maalinta ciidda dhagax tuurka markaad soo samayso hore dawaafkana ka samey sida fadliga badan sidaas fayadkhulu xaajigu wuxuu soo geli makata magaalada maka wayaduufu dawaaf ifaadihi dawaafi magaalada maka soo galoo mino ka soo tag maka imaad dawaafka samee wayascaa wuuna sacyina uu sacyina maxaa loola jeedaa bayna safa walmarwa safo iyo marwa iyagana rugni min arkaani alxajiga ka mid ahaayeene waa inaad maalintaa tobanaad iyagana safa iyo marwo dhexdoodii waa inaad socatid in lam yakun xaajigu hadduusan ahayn qad xaqiiqe sacaa mid horay u socday labada buurag dhexdood haddaadan markii hore hore u socan hore u socan maxaa loola jeedaa oo ma la hormarsan karaa sacyiga haa waan soo qaadanay ma la hormarsan karo sacyiga leanna waxaan soo qaadanay qofku dawaafka la yidhaaho dawaafulquduumka oo kow magaalada maka marka la soo galo dawaafka sunnada la samaynayo dawaafkaas dawaafulquduumka markuu sameeyo kabacdi sacyigiiuu samayn karaa ha wuu soo hormarsan karaa hadduu marka magaalada maka markuu soo gelayay sacyiga uu soo hormarsaday maalintii tobanaad dawaaful ifaaduu samaynaa sacyina lagama rabo ilaa hore u sacyigu horay ayuu u saciyey uma markaa kabacdi yacuudu wuxuu dib ugu laaban ilaa mina markuu dawaafka soo sameeyey kabacdi minuu dib ugu laaban wayabiitu bihaa fiiha mino dhexdeedu ku hoyanaa layaal iyo tashriiq saddexda habeenoo la yidhaaho layaado tashriiq waa saddexdii maalmood ayaamu tashriiqa habeenadeedii saddexdaa habeen uu ku hoyanaa mina wayarmii waana tuuri kula yowmin maalin kasta maalintaasoo min ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa ka mid a aljamaraati buuruhu tuurana buurahaas athalaata ee saddexdaa bacda zawaali qoraxdu markay suusho ka bacdi ayuu buuraha saddexdaa maalin walba tuurana kula waaxidatin mid walba wuxuu tuuranaa sabca xasayaatin toddoba dhagax ayuu mid walba tuurana wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala maalmaha ayaamu tashriiqa saddexdooda habeen wuxuu joogaa xaajigu mina maalmaha ayaamu tashriiqa maalin kastana waxaa laga dooni saddexda buurood inuu isku maro saddexda buurood inuu isku maro saddexdaa buurood markuu isku marayo buur kasta wuxuu ku dhufanaa toddoba dhagax ayuu buurihii ku tuuran marka waxaa jirta mas'alo oo mararka qaar dhacda sharciguna uusan ogolayn ilaa wax uun daruura inay yimaadaan maaha masaladaasi waxaa weeye tusaale ahaan qofaa ku soo wakiilanaya qof waayeela qof xanuunsanaya wuxuu leeyahay war maantay dhagax tuurkii ma awoodee hoor dhagaxda ii qaad adigu iisoo tuur buuraha dee taadiina waa lagaa rabaa qofkanna waa la rabaa inaad u samayso oo miskiinka aada saacido xaajigii marka isagoo dhagxaantiisii laga doonayay wata qofkii kaleo soo wakiishana wata ayuu meeshii imanaa meeshii markuu yimaado jamrada dhagax tuurkuu samayna waa ku dhuftay waa midda sukrada ah lagu bilaabaa buurta la yidhaha sukrada waa ku dhuftay toddoba dhagax xujadii marka maxay sameeyaan toddobadiisa dhagax uu middan buurta ugu horreysa ku dhufana toddobadiisa dhagax markuu ku dhufto toddoba dhagaxoo haddana wuxuu la soo baxaa qofkii soo wakiishay dhagxaantiisii asna waa ku dhufana tii labaad uu imanaa buurtii labaad toddobadiisa dhagaxuu ku dhufana qofkii soo wakiishay haddana toddobadiisa dhagaxuu ku dhufana tii ugu dambeysay siduu samayna haddana toddobadiisa dhagaxuu ku dhufana qofkii soo wakiishana toddobadiisa ku dhufana habkaas marka qofku uu samaynayo ma ansaxayo leannu sababtuusan u ansaxayn maxay tahy waxaysan u ansaxayn waxaa weeye horta adiga waxaa shardiya marka hore inaad tuurato qofkan ku soo wakiishay markaad u tuurayso tuurashadaadu ha ansaxdo marka hore waa fahamtiin sooma adiga marka maxaad samaysay buurtii koowaadaa toddoba dhagax ku dhufatay toddobadii dhagaxaad soo qabsatay oo miskiinkii ku soo wakiishay haddii toddobada dhagaxo miskiinka markaad soo qabsanayso adiga tuurashadaadii ma dhammaatay oo ma ansaxday horta ya ma ansixin tuurashadaadi ma ansixin adiga leannu marka lagu dhihi karo qofkani dhagax tuurkii wuu sameeyey waa goorma dhagax tuurkima wuxuu ku ansaxaa hal buur saddexda maalmood ayaamu tashriiqa hal buur maya ramigu kuma xasilayo qofkan marka la dhihi karo wuu tuurtay oo rami ramayaadkii wuu sameeyey waa inuu saddexdaba isku maro bs markaa kabacdi soo jiire adiga dhammee horta saddexdaad saddexdaad markaad dhammayso qofkii ku soo wakiishay usoo bilow isagana maahane adigoon taadii dhammayn dadku waxay sameyn iska hawl fududaysa ula jeedaan tani dabadabadiisu ku dhufanaa kii soo wakishaan toddoba kale mid walba saasuu sameyn oo isaga bixi marka ma ansaxayo taas meeshan marka waxaa yaalla daruura taalla laka daruurada meesha taalla qolada maamulka sacuudiga ayaa iyaguna dhib keeneen meeshii dhibka ay keeneen wuxuu yahay haddii la dhihi lahaa masaladan sidii sharcigu sheegayey ha loogu dhaqmo oo ha loo tadbiiqiyo haddii la keenayo waxaa la sameeyey markaad adiga tuuratid oo toddobadii buuroodba aada soo martid oo buurta ugu dambaysa jamratulcaqaba lagu khatimaahe jamratulcaqaba aada ku khatimtid askaraa meeshan taagan boolis ha laabanay ku leeyihin hore u soco xaajiyo ha laaban haddii la dhihi lahaa war nidaamkii sharciga hala dabaqo oo markaan aniga saddexda buurood ka dhammaado markaa kabacdeen soo laaban meeshan waxaaba yaalba istoobaa yaalba oo lagu leeyahay joogso xaaji ma laaban kartid ma laaban kartid meesha iyaguna waxay ka fiiriyeen xagga amnigo dee haddii qofkii dadkii tuurtay haddana iyo dadkan xaggan usoo socda buurihii kuwii tuurtay ay soo gadoomaan dadkiiaa iska hor imanaya waxaa dhacaya marka isdixaam in lays ciriiriyo oo meeshii lagu baaboo ayaa imanaya iyaguna markaa waxay ula jeedaan amniga iyo dadka maaragta ixtiyaad inay sameeyaan sidii marka mushkilada meesha taagan waxaa weeye askartiiyan kuu ogolayn adna dhagxaanaad sidaa waxaad leedahay waxbaa isoo wakiishay waxbaa isoo wakiishay aad leedahay waxbaad sidaa adna xambaarsanta taasi marka waxay noqoneen mas'alo daruura ahaan isaga ansaxaysa maadaama nidaamkii meesha ka shaqaynayaba uusan ku ogolayn waa daruuro marka daruuro wey daruuro ahaan u ansixi maadaama la ogolayn ويرميه wuu tuurtaa كuلa يومi maalin kasta maalintaas min أيام تشhriiق ka mid a الجمرaaتi buuruhu tuurtaa buurahaas oo ثaلaaثa سaddexda baعda zawaalu tuurtaa كuلa waaxidaةi baعda الزawaal waa shardi baعda zawaal horena waa usoo marnay كuلa waaxidaةi buur kasta sabca xasayaat toddoba dhagaxu tuura ويuشhرad waxaa la shardiyaa ramyu sabci toddobada tuurashadooda toddobadaasoo alxasayaati ee dhagxaanta ah waaxida waaxida mid mid loo tuurto mid mid ayaa la rabaa haddaad toddobadii hal mar shab ku wada siiso ka waran ma ansaxayo hal dhagaxay ka dhiganta toddobadii hal dhagaxa lagu xisaabay hal dhagax ayaa lagu xisaabay wa tartiibu ljamaraati jamaraadka buuraha tartiibintoodii habayntoodii buuraha in la habeeyo ood kala hormariso waa shardi fii ayaami tashriiq maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiqa waa inuu buuraha kala tartiibiyo shardi kala tartiibinta maxaa loola jeedaa wuxuu ku bilaabay buurta la yidhaaho aljamratu suqraa wuxuu ku xijinaa way ku qoranta meesha markaad tegtid qoraal waa la fudiyo lagu qora aljamratu suqraa meesha ay ku qoran tahay ku bilow ku xiji alwusdaa midda ay ku qorantahay ku khatin alkubraa alkubraadaas waa jamratulcaqabadii iska jir oo lagu bilaabay subaxii ciidda midii kow iyada lagu bilaabaya hadda iyadaa lagu khatimi ayaamu tashriiq maalmaha ayaamu tashriiq iyada khatim noqonaysa kowna iyadaa lagu bilaabayo maalintii ciidda waa halka buuroo la tuuranayo iyaday ahayd iyadaa lagu khatimi hadhow saas inuu u nidaamiyo oo u tartiibiyo iyadana waajib wa an yakuuna waa inuu ahaado ramyigu bayna zawaali bayna zawaali qoraxda zuulitaankeeda iyo walquruubi qoraxda dhicitaankeeda waa inuu ahaado fiiha fii ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa ah zawaalka iyo qorax dhaca inta u dhaxaysa waa inuusan dhaafin dhagax tur maxaa loola jeedaa hadalkan yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay wa haadaa daciifun ibnu xajar ulhaytami sharaxa wuxuu ku leeyahay hadalkan daciifu sababtuu daciif ku yahay maxay tahay sheekhu wuxuu ku leeyahay dhagax tuurka waa inuu dhaco duhurka iyo qorax dhaca inta u dhaxaysa waa inuu dhaco taas mas'alada cagsigeeda raajixa ah cagsigeedu muxuu yahay dhagax tuurka wakti miyuu leeyahay uu ku tago waa leeyahay goormuu tagaa ilaa aakhir ayaami tashriiq waa socona ma ahana guruubka kuma tegayo qorax dhaca maalan maalintan gabalkiiyaa kugu dhacay welina dhagaxii maadan tuuran saddexdii maalmood ayaamu tashriiq qoraxdiina kugu dhacday ma lama tuuran karo miya habeenkii waa la tuuran karaa intiiba ayaamu tashriiq socdo waad tuuran kartaa leylan wa nahaaran habeen iyo maalin marka hadalkan waa daciifu sheekhu ku leeyay wa kownu lmarmiyi shayga la tuurayo ahaanshadiisa wey xajaran waa inuu shaygu dhagax noqdo waxaad tuuraysa waa inay dhagax noqdaan dhagax waa inuu noqdo waxaa iska soo qabsataba iska tuur ma ah dada meelaha waxyaala iska yaacsanoo koba meesha iska taallo laamiya meesha iska yaallo qof walba waas wixii meesha yaallo dadaa iska soo qabsanay iska tuur iska dhahay wax meesha yaallo ma ahna dhagax inaad raadsato waa shardi wuxuu dhagax inay yihiin shardi wa an yusamaa waa in lagu magacaabayo ramya tuurid waa in lagu magacaabo maxaa la diidayaa inaad tihaahid dhagaxdii gacantaad soo qaadatay meeshiiaad saartay buurtii saa u saartay taa saaridaa la yidhaha tuurid ma aha wuxuu inay tuurid noqdaan saa inaad isku kala bixiso oo wax tuurtaa la rabaa an haddaad saa u saarto oo ma ansaxayso rami waa inuu wa kownuhu ahaanshadiisa waayo kownu ramyi tuuridda ahaanshadeeda bilyad gacanta waa in laga tuuro haddana gacan gacanta waa in laga tuuro lilitibaac waxaa u deliila nabigaa lagu raacay sala allahu alayh wasalam leanna nabiga sala allahu alayh wasalam gacantuu ka tuuran jiray gacanta uu ka tuuran jiray nabiga sala allahu alayh wasalam falaa yujziu ma gudayuu ku yihi sharaxa binaxwi اlqaws qaansoo kale haddaad ku tuurato dhagaxi ka war ma ansaxay warijil lugtaad ka tuurtay lugtaad dhagaxi ka tuurtay ma ansaxay walaa bilmiqlac miqlaaca waa shayga aan u naqaano warafka ciyaalka ay tuuraan soo ma arka miqlaaca waxaa la yidhaha warafka warafka ciyaalka isku tuurayaan warafku intuu dhagaxiisaa ugu ritay uu ku haatiyey meesha ma ansaxayo yaa warafku yidhi gacanta ku qabso gacanta ku qabso ayaa lagu yidhi walaa bilfami hadduu afka ka tuurana afkuu ku qabsadee afkuu saa uga tuuray ma ansaxaya waxaasoo wa sunanuhu sunanu rami dhagax tuurka sunooyinkiisa an yakuuna waa inuu ahaado ramyigu biqadri xasal khadfi farganka khadfiga waxaa la yidhaha fargan farganka dhagaxiisa qadarkiisa oo kale waa inu ahaado fargan maxaa loola jeedaa waa waxaan yacni mararka qaar ciyaalka markay isla cayaarayaan fartaasi intay dhagax saaraan saan isugu shiishaan fargankaasaa la waxa yaroo intaas la saarto farta inta sidaa loo saarto laysku tuuro intaa waa inuusan ka weyneyn wixii ka weyn xujaydaad ku dakri lama ogolo wax daqara wax yaro waxa wey xaajiga hadduu ku dhaco xataa aan dakri karin wax yar farganka dhagaxan la yidhaha yiriska ah taas oo kale inuu ahaa waman taraka qofkii ka taga ramya jamrati alcaqaba buurta jamratulcaqaba la yidhaha dhagax tuurkeeda qofkii ka taga ow bacda ayaami tashriiq ama maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiq qaarkood tuurashadoodii ka taga tadaarakahu ramyigii wuu soo gaaraa fii baaqiiha baaqi ayaami tashriiq ayaamu tashriiq baaqigeeduu sameeyaa wuu soo gaari karaa adaa'an weliba min adaayan xagga gudashada qadla kuma aha qadla kuma aha muxuu ka wadaa sheekhu masaladan wuxuu ku yidhi jamratulcaqaba tuurashadeedii uu isaga tegey jamratulcaqaba maba tuuranba goormaa la tuuran jiray jamratulcaqaba waan soo marnay yowmu carafa ya yowmu naxri maalinta yom naxriyaa la tuurtaa jamrat alcaqaba yowmu naxrigii ma tuuranba maalintii ciidda maba tuuranba jamrat alcaqaba ama wuxuu ka tegey ayaamu tashriiqii uu ka tegey ayaamu tashriiqii qeyb ka midahuu ka tegey dhagax tuurka maalan maalintii koobiyo tobnaad labiyo tobnaad labadaba ma uusan tuuran muxuu samaynaya qofkaas tadaarakaw ramyigii wuu haleeli karaa fii baaqiha baaqi ayaami tashriiq ayaamu tashriiq so un baaqi ma aha inta baaqiga ah wuu samayn karaa dhagaxdii ka tagtay oo hore uusan u samayn addaa'an weliba ah qadlo weliba kuma ah waa addow amaa kaloo tuuran kara waman araada qofkii doonaya annafra bixid min minan mina inuu ka baxo fii haani ayaami tashriiq ayaamu tashriiq maalinteeda labaad qofkii doonaya inuu mina isaga tago jaaza annafru bixitaankaasi wuu bannaan yahay muxuu ku leey sheekhu minuu rabaa inuu ka tago ayaamu tashriiqa maalinteedii labaad maalinta labaad maxaa loola jeedaa maalintii kobiyo tobnaad uu joogay maalintii labiyo tobnaad ayuu rabaa gabalku intuusan dhicin inuu maka iska soo aado samayn karaa horena waan usoo qaadanay masalada allah subxaana wa tacaala